asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kulanti xiisale meel kastoo aad joogtaan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkan gaarka ah oo aynu diiradda ku saari doono nadwo culimmada gudaha maamul goboleedka puntland ay ku qabteen masaajidka rawda ee magaalada boosaaso ay uga hadleen xaaladaha dalka iyo weliba sida ay tahay siyaasadda gudaha dalka soomaaliya ka soconaya iyo mowqifka ay ka taagan yihiin culimaa udiinka gobolada puntland ayaa nadwo ku aadan xaaladda dalka soomaaliya dhowaan waxa ay ku qabteen gudaha maamul goboleedka puntland gaar ahaana masaajidka rawda ee magaalada boosaaso nadwadaasi oo ay soo qabanqaabiyeen culimaa udiinka gobolada puntland ayaa waxay uga hadlayeen xaaladda dalka soomaaliya hadda uu marayo dagaalada soconaya sida looga badbaadi karo iyo weliba mowqifka culimmadu ay ka taagan yihiin siyaasadaha isdiidan ee gudaha waddanka soomaaliya ka soconaya waxaa culimmadii halkaasi nadwada ka soo jeedisay hadallada ka mid ahaa sheekh cabdinaasir xaaji axmed doctor axmed xaaji cabdiraxmaan iyo weliba sheekh cabdiqaadir gacmay waxaana ay ka halkaas ka soo jeediyeen muxaadarooyin kala duwan oo ku aadan xaaladda dalka iyo weliba qaar ka mida taariikhihii hore oo diinta islaamka lagu fidiyey iyo weliba siiradii rasuulkeena suban calayhi salaatu wasalaam ugu horreyn waa kan sheekh axmed xaaji cabdiraxmaan oo halkaasi muxaadaro ka jeediya بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد ee culimmadii igu horreysay ayaa warkii dhameeyey jazaahum allahu khayr warkan in lagu celceliyo ee waxa weeye ma fiicna inkasta oo soomaalidu oran jireen warkaaga ama waa lagu celceliya ama waa lagu dheeraystaa si loo maqlo oo loo fahmo runtii markaynu ka hadlayno aan isa saxno waa manhaj sax ah oo hadyigii nebiga salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayhi iyo qur-aankaba ku cad oo ah inaan inagu iska bilowno sax markii laga hadlahayey dagaalkii uxud oo lalahaa qul huwa min cindi anfusikum ama lalahaa minkum man yuriidu اdunya wa minkum man yuriidu اlaakhira khaalid iyo raggii weerarka soo qaaday iyo raggii muslimiinta jabiyey qur-aanku wuxuu u dan lahaa daa'ifada tan fiican inay fiicnaato oo qalabada yeelato ayadaa marka loo tilmaamahay waxaa la yidhahdaa laysa bacda alkufri demb qofku hadduu gaal yahay dembi kale uu ku dhaco hadda gaalnimadii baaba halkaana wax badan baa nebiga lagala hadlay cafa allaahu canka lima adinta lahum maa kaana linabiyin an yakuuna lahu asraa xataa yuskina fi lard saxaabada laftigooda meelo badan baa lagu canaantay axaadiistii hadda culimmadu sheegtay baa ka mid ahaa allahuma inaa n allaahuma inii abra'u ilayka mima sanaca khaalid iyo wixii la halmaalay waxaaso dhan waxay ku tusinayaan manhajka ummadii ay wax ku noqoto waa inay iyadu isnaqdisaa dadka muslimiinta ahay markii arrintaasi ay ka tagtay waxa dhacaya dhacaya khadi-ii inuu taraakumo in layskaga sii socdo haddaan laag aado oo laag ay soddon kilomitr jirto oo shan sano markaan sii socdo aan gaari waayo jidku jidkii maaha waa khaldan yahay meel kalean u socdaa marka waa inaan jihadii bedelaa taas marka waa arrin loo baahan yahay oo ah qofka bini aadankaahi waa inuu isagu isnaqdiyaa waxbaa ku saxma marka aan saas leenahay cadowga gaalada ah oo soomaaliya danta kale oo ama dowlado waaweyn ah ama dowladaha iqliimiga ahi soomaaliya waxay ka degi la-dahay ayagaa kowka ah muftaaxa waxa kan ay ku dhaqaajiyaanna ayagaa kowka ah laakiin haddee adigii haddii lagu dhaqaajinayo oo adigii la isu kaadirayo oo adigii wax lagu yeerinayo hadda adigu miyaadan qaangaar ahayn adigu miyaadan tala lahayn adiga miyaan wax kaa khaldanayn halkaa la fiiriyo ma ahan macnaheedu inaan leenahay duwalka kan carada jooga eed ma leh eed bay leeyihiin laakiin yaad canaanataa yaa la canaantaa saaxiibka iyo qofka aad maaragtay wax ka wax wadaagtaan baa la canaantaa laakiin cadow waa cadow anigu maanta haddaan awood leeyahay ama xaarasaan u geli lahaa oo anigu adisababa aan ka tanin lahaa sida aan yeeli lahaa anay ii taallaa idinkana waa idiin taallaa laakiin inaan isnidhaahno maxay ama xaarasaan noo gashay weli caada karaamadayada oo ma- ramsiga ciidamada seerjitada ay saldhig u tahay u malayn mahayo inta masaajidka fadhida iyo inta banaanka jirta iyo inta soomaaliya iyo inta ban meel kasta jirta inay raalli ka yihiin arrintaasi waa nooc karaama taabasho ah ee marka laakiin waxaa meesha yaalla see kayfa qayla warma kama tumaan jihaadkuna waa macno ban- badan yahay jaahiduu biamwaalikum waanfusikum waalsinatikum ee meediyaa jira ururaa jira waxdada ummaddaa jirta ee taxaruk siyaasiyaa jira xalkeenid baa jira ummad soomaaliyeed oo laisla raadsadaa jira dacwadanoo la fidiyaa jira waakada yani ma ahan keli ah markii nebigu uu la hadlayay salawaatu ullahi wasalaamu calayhi xasaan ibnu saabit wuxuu yidhi carabkaaga uga daran waxa hub ahoo la tuurayo carabkaaga ayaa uga daran hal qabiilo oo dhan ayaa waxay ku soo islaantay hal beyd oo nintiriyey oo gabay ah oo faraqan minhu iyadoo ka naxaysa oo ka baqaysa way soo islaantay taarikhda waa la yaqaanaa waa laga warqabaa marka asaaliibtaas oo dhan markii la sheegayo dagaalkana dagaalka lama yidhaahdo xabadda keliya dagaalka waxaa la yidhaahdaa ummaddaasi waxay qudro leedahay oo ah tamaasuka iyo wixdada ummaddaasi waxay dhaqaalo leedahay ummaddaasi waxay moral leedahay ummaddaasi waxay hadaf leedahay ummaddaasi waxay cilmi leedahay ummaddaasi waxay qiimo sanaaciya leedahay ummaddaasi xooggeedoo laisku geeyey oo military iyo wax walba ah ayaa horta waxaa la yidhahdaa dagaal la yidhahda ma garatay intaasoo dhanna waa loo taskhiiriyaa war waxaasoo dhan hal jaanib keli ah yaa lagaga fadhiyine wixii ha laisla wada raadiyo annagu firadda iyo risaaladaan rabno inaan gudbinno horta waa risaaladaas ummadda soomaaliyeed isku mashquulkeedii iyo qaranafteedii waxba keeni weydaye ummad soomaaliyeed ha laisla raadiyo inta horta aan rabno inaan risaaladan gudbinno horta waa risaaladaas mushwaarkuna waa dheer yahay waxa inaga khaldanna waa badan yihiin wax badan baa khaldan ama maamulada ha ahaadeen daakhiliga ah oo ina haysta uma shaqeeyaan sidii la rabay ummadda wixii u dhibatay oo xaq ahaa sideedii may ahan ma garatay wax badan baa khaldan cadaalaa khaldan hufnaan baa khaldan diin baa khaldan akhlaaq baa khaldan boosaaso ma ahan imaaraat iyo rawdo inta udhaxaysa ma ahan oo aan sagaalka lagu cabin taga suweyto taga oo xaafatan carab taga oo adduunyadu maraya fiiriya oo inta buush furan fi arka oo waxyaalaha socda waddanka hala fiiriyo ma ahan keli ah waddanka markii soomaaliya la ama boosaaso la qiimeynayo hal meel keliya lagama qiimeeyo waxaa laga qiimeeyaa boosaaso waa weyn tahay tahriibka kan innaga ceeb ina saaran weeye shaksi ahaaneed oo reer boosaasood iyo dadka mandiqadan degan saaran weeye wax ka qabashay u baahan tahay mukhadiraadka ummadda kusoo baada- badanaya wax ka qabashay u baahan tahay waxa u baahan ummadda la iska laynayo oo maxaa qabiil loo laynayo oo la dilayo oo kii dilay uu magaalada joogo oo aan ju loo odhanayn oo booliskii uuna waxba ka qabanayn haddaa guri dhisanaysid ama magiciisanaysid ama rinjinaysid waa ku ag taagaya oo kusoo urinaya kii wax dilayna halkaanuu maraya ju u odhan mayo ceebaha jira weeye waxyaalaha keenaya shabaabku in ay xanaaqaan oo sawaabku ka dhumo waxaa ka mid a waxyaalahaasa ka mid ah ayada laftigeeda juhdiga iyo islaaxa iyo tala ujeedinta xaqna la ku leeyahay weeye waana ujeedinaynaa waana ujeedinaynaa waana waajib rabbaani ah markaanu la hadalnay maamulka oo aan idhi war sharciga qaata dad baa nagu eedeeyey war may qof aan idhi war sharciga qaata eedda aan kuleeyahay maxay tahay war sharci qaata qofkaan ku idhi ama ha yeela ama yuuna yeeline anigu eedda aan kuleeyahay maxay tahay afartan sana waxaan usoo diriiraynay usoo halgamaynay war shareecaas ha laysku dhaqo intaanba ku eedoobi karaa maxaa tahay eedda aan ku leeyahay maxay tahay arrintaa laftigeeda waa masale meesha ka jirta haddii aan tawsiyaadka inta culummadu tiri aan ku kaaftoonno maalmo dhoweyn ee, inagu dad muslimiinaynu nahay maalmo dhoweyn halkan waxaa ka dhacday in la dalbaday munaadaro la dalbaday munaadaradaas la dalbaday waxaan u malaynayaa waxaa u horreeyey saacid oo halkan ka hadlay oo yidhi waxaan sheekh cabdiqaadirna waa ka codsaday waana iga cududaartay sheekh cabdiqaadirna markaan weydiinay wuxuu yidhi saacid iyo anigu arrintaas weliga kamaana wada hadlin saacid wuxuu yidhi munaadaraan diyaar u ahay ma aqaan hameenkaasi waa u joogay subaxi dambe miyuu baxay ee saasuu ku tegey munaadaradu waxa weeye dood inaan wada doodno oo wada hadalno baan diyaar u nahay ee halka kana shiikh baa ka kacay laba shiikh baa ka kacay ayaguna waxay yidhaahdeen munaadaro ayaanu diyaar una iyo inaan wada doodno oo wada xiwaarno ayaanu diyaar una rag kale oo shirarkii jaanibiga ahayd oo aanu qabanaynay ayada laftigeeda rag baa noo yimid oo waxay yidhaahdeen waxaan rabnaa inaanu idinla doodno haddaan saacadan baanan diyaarna haddaan waxaa isku geyno munaadaradu waa shay sharci ah oo aqal alixtimaal waa jaa-is wax bannaan wey wajaadilhum bilatii hiya axsan ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن مركا وشي بنان ومحانكو إلى هذا إن لو ظهد لأه دم ملح علماء مسلمين تنا دأبي بيقولها هايين وحا كمدا دودها لسون نقليوه doodii dhex martay alimaam الshaafiعي iyo isxaaq ibn rahuya fi bacd اlmasaa'il kutubtu waa sheegtaa majaalistii umaradana waxaa la isugu keeni jiray culummada masaa'ilka qaarkood oo ay ka wada hadli jireen oo waxaa ka mid ahaa imaamu subki wuxuu soo raray munaadaradii dhex martay abiطayib الطabri iyo ninkii la odhan jiray abilxasan alqaduuri oo xanafiga ahaa wuxuu kaloo soo raray munaadaradii dhex martay abutayib الطabri iyo abilxasan aطaaliqani isaguna xanafi buu ah waxaad ka heli kartaan juska afraad ama shanaad ee dabaqaati subki ayaa munaadaradaas oo dheer ay ku tahallaa wax bannaan weeye jaa-is runtii markaan wada hadalay waxaan arrintii diyaar baan u nahay mawaadiicda makora ha la xadido oo sideedaba waxaa loo baahan yahay taxriir maxali nisaac mas'alada laysku hayo say u tahay iyo meesha layskaga hayo ayaa loo baahan yahay waxay walaaluhu soo qadimeen saddex mawduuc mawduuca jihaadka iyo mawduuca xaakimiyada iyo mawduuca alwalaa walbaraa saddexdu si ficlan waa fadfaaq oo waxa weeye waa mawduuc cumuumi ah laakiin laa ba's fiqhu ljihaad fadaaisha layskuma hayo fadaa'il ljihaad cid isku haysaa ma jirto waxaa la isku hayaa waa fiqhi ljihaad jihaadka fiqigiisii baa la isku haya sidoo kale fiqhi lwalaa walbaraa ayaa la ysku hayaa waxaa kaloo la ysku hayaa fiqhi alxaakimiya intaasi kulleyba as'iladoodana waa soo diyaarsan doonaan annaguna as'ilada aan ka qabno waa soo diyaarsan doonaan wax badanna waxay noqon doonaan mawduuca loo yaqaan tanziilu alaxkaami cala alwaaqic tanziilu alaxkaami cala alwaaqic ayay u badnaan doonaan oo masaa'ilka dhibaatadu ka dhacdo halkaa weeye ninka faqiihahayna waxaa laga rabaa saddex waxyaalood sida ibnu qayim aljawsiya uu ku leeyahay iclaami almuwaqiciin in uu horta xukunka ilaahay yaqaan inuu masalada uu ka hadlahayo uu tasawurayo oo waaqicu u cadyahay xukumka ilaahay inay naasiladaas ku dabaqmayso inuu garanayo horta inta la rabo horta waa intaa walidalik baa fasaadka inta badan wuxuu ka dhacaa tanziil alaxkaami cala alwaaqic masaa'ilkii waa aqbalnay waxaanu nidhi goormaa la doodayaa doodii waxay yidhaahdeen waxaan rabnaa axadda marka ay warka noo soo gudbinayaan waa axaddii dhoweyd oo haddana soo dhaaftay axaddeeda kale bay yidhaahda waxaanu nidhi walaalayaalow axaddu waa fog tahay sideedana haddii laba qolo ay wax isku hayaan hadda qolo keliya inay taladeeda noqoto ma ahane waa in laysku tanaasulaayo meel layskugu keenaa horta awalan qabla kulli shay idinkaa dalbaday oo wixii daalib idinkaa ku ahaa qofku markuu wixii dalbado oo aniga uu aan muttaham ahay ama muddacaa calayhi ah ninka wax ii sheeganayaa wuxuu ii sheeganayaa waa u cad yihiin haddaan xoola ka dhacay iyo haddaan shaati ka qaatay iyo haddaan wax ka sugeeyey wuu yaqaanaa mas'aladaasi marka masale ka firiirsan ma ahan anay ahaan lahayd inaan idhaahda muddato shariica isii waxa laygu hayo baan keensanayaaye wixii iga difaaci lahaa anay ahayd inaan saa idhaahdo waxaanu nihi walaalayaalow saddex beri baan idiin qaadaynaayo idiin xagga idinku riixaynaayo khamiista ha laga dhigo khamiista ha laga dhigo walaalahayo jawaab noomay soo celin waxaan u malanayaa faarax baa hameen hore meesha ka sheegay halka kana waa laga hadlay baa layidhi waxaa la yidhi annaga axaddii bay noo taagantah axaddii ay noo taagantah walaalaha waxaan ku celinayaa oo mar labaad ku celinayaa oo waxa weeye annagu raggii wax loo haystay oo mutahamka ahaa oo masaa'ilka lagu haystay baanu nahay idinkaana waxhaystay oo arrinta xaggiinay ka timid walaalayaalow waxaanu jecelnahay inaan waktigu qiimuu leeyahay dadkuna danay leeyihiin dadkuna waxay fasax leeyihiin khamiista iyo jumcaha waxaa dhici karta hadday khamiista bilaabato oo hameen dambe ah inay sii jiitanto oo jumcaha ay gaarto waa ka codsanaynaa waa ka rajaynaynaa inay arrintaa yeelaan oo khamiis iyo jumce arrintaas aan kusoo gebagabayno dadkuna ay ogaadaan hadday yeeli waayaan oo arrintaasi xaggooga ay ka cududoor cududaan ay ka noqoto axaddii baanu ogolnahay axaddii laftigeedii baanu ogolnahay shardi kale yaan la keenin shardi kale yaan la keenin waxaa kaloo shardi ah in rumuusta arrinta tan manhajka kan ku qanacsani ay ka soo qayb galaan ramsigu waxa weeye ninka fikraddan difaacaya oo loo yaqaan ilaa anigu isnaqaanaaye waa inay meesha yimaadaan manhajkooda caddaystaan waxay nagu haystaan sheegaan ee annaguna waa ka jawaabaynaa wixii maaragtay masaa'ilkaasa shacabka uga cududaaranaynaa sababtu waxa weeye annagu ma annaan dalbin annagu ma annaan dalbin ciddii dalabtay ayada eedada qaadaysa marka saa darteed waxa weeye wixii lays yidhaahdo oo hadde xawaadis baa dhici karta oo masaa'il baa la falanqaynayaa oo waxbaa laga hadlayaa ee wadaadadii toosh baana laku ifiiyaanaan odhanay waxa weeye xaq baan u leenahay wixii jira inaan ka hadalno ma garatay weli caada waxaan codsannay marka hore inaanu maga- masaajidka waa lagu tukadaay meel masaajidka bannaankiisa ah aan ku wada hadalno hadda ayagaa masaajidka dalbaday ayagaa ka ahaa diyaar ayaan tiina la nahay waxaanu codsanaynaa adab almunaadara oo xiwaarka ah in la ilaaliyo oo maxaa ka mid ah horta qasadku inuu fiicnaado oo idhaari alxaqi ah imaam alghazali wuxuu yidhi ninka wax la munaadaroonaya ama wax la xiwaartamaya ama nin la doodahaya waa inuu noqdaa nin baadi ka luntay war yaa arkayey war yaa arkayey ma kala jecla inuu qofka la socday baadida arko isaga inuu arko isaga inuu arko iyo qofkii baadida la raadinahaya inuu arko ma kala jecla oo waxa weeye xaqu inuu aniga iga daahiro iyo inuu ninkan kale ka daahiro waa inay isku mid noqotaa oo aanu xaq raadis nahay oo aanaan dan kale lahayn taa horta waa masalo mas'alada kale waxa weeye aadaabta culummadu sida adab almunaadara adab albaxsi walmunaadara uu qoray ninka la yidhaahdo imaam amiin shanqiidi raximahullah haddii qawaacideeda waa ictimaadina buuq ma jirayo warku khitaab noqon mahayo su-aal iyo jawaab iyo daliil iyo ictiraad iyo bushin iyo maxaanku idhahdaa weji istidlaal sidii culimo u doodi jirtaan u doodaynaa oo aan ahayn maxaanku idhaahdaa magaciisa lama ogola dadku inay suubiyaan buuq iyo dad inay yimaadaan oo rabsho suubiyaan masaajidka idaaradiisa waxaan ka codsanaynaa in ayagu dabdiyaan arrinta amniga iyo nidaamka iyo kala dambaynta inay dabdiyaan ayagaan ka codsanaynaa ee waxaan rajaynaynaa in aanu annagoo dhan qasadkayagu noqdo alxikmatu daalatu lmu'min isagaa u awlaysa meeshuu ka helo ilaahay waxaan ka rajaynayaa nebi maxamed wuxuu ohan jiray markuu masaajidka u u kaco salaatuleylka اللهم اهدني لم- لما اختلف فيه من الحق إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم isagoo hadii nebi alla ah oo mu-ayid bilwaxyi ah buu ilaahay wuxuu ka baryi jiray inuu xaqa tuso marka innagoo dhan arrintaasi waa arrin inoo ah inaanu ilaahay ka dalabno inuu na sadido oo na hanuuniyo allahuma arina alxaqa xaqan warzuqna itibaaca wa arina albaaطila baatilan warzuqna ijtinaabah waxaa mu- xusid mudan oo aan ka hadlahayaa dadka soomaaliya maamulka u haya dadka soomaaliya maamulka hadda qabtay oo dowladda sheeg sheegta waxa weeye xil weyn baa saaran gardarro badan baa saaran ma ahan in ay yihiin xale dhalay yaan loo qaadanin hadallada aanu annagu isku naqdinayno inay nimankaasi awliye alla yihiin awliye alla maaha waray awliye alla maaha nimankaas waxa weeye eed badan bay leeyihiin oo ay soomaali ka leeyihiin ma garatay laakiin annagu waxaan ka hadlaynaa shuruur la kala dooranayo shuruur la kala dooranayo ayaanu ka hadlaynaa ma garatay arrimaha markaan ka hadlayno in la ku xuuxiya ma ahan etoobiya iyo federaal war etoobiya iyo federaal annagu mana naqaan mana la jirno mana rabno ma garatay Eh, waxaanu rabnaa soomaaliya inay mid noqoto oo qaran noqoto wax u dhismaan taa waa rabnaa marka yaan la taa laysku xuuxinin oo yayna u malaynin in arrintaasi ay wax weyn u tari doonto dadka u malaynahaya inay wax ku xuuxinayaan waxa weeye soomaaliya inay ka baxdo maczaqa ay ku jirto xiwaar baa loo baahaya annaga keliya maahan wadaadadu hadda waa wada hadleen laakiin shacabweynaha waxaan u furaynaa xiwaar baan u furaynaa laftigeeda waxaan leenahay war see waxaan looga bixi karaa see makhraj noqon karta maxaa tala ah aqoon-yahanka dadka wax daneeya kulligood inay ka qayb qaataan waxa weeye waa ashun lagu addimo adoo ummadaadii ay sii baaba'ayso oo hog kusii dhacayso oo maalin walba meel sii liidata ay ka sii laalaado in ashun lagu addimo maaha waa in runta loo hadlaa saraaxa loo hadlaa jur'a la yeeshaa qofku wuxuu difaacayana uu gartaa inay yihiin wax waajib ku ah wixii kusoo gaarana uu taxamulayo وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين jasaaka allah aad baad u mahadsantahay kaas waxa uu ahaa doctor axmed xaaji cabdiraxmaan oo ka mid a culimmada maamul goboleedka puntland oo ka hadlayay xaaladaha dalka soomaaliya iyo siyaasadaha soconaya sida ay culimmadu u arkaan iyo mowqifka ay ka taagan yihiin culimo kala duwan ayaa iyana halkaasi ka hadashay waxaana ka mid ahaa sheekh cabdulqaadir gacme oo ka tirsan culimo udiinka sida aadka loogu yaqaano gudaha iyo dibadda maamul goboleedka puntland waxaana muxaadaro halkaasi uu isna ka jeediyey ka mid ahaa hadalladiisi بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بعد وهي tahay wax badan oo la yidhaahdaa ma hadlin ma harin aniguna xoogaa waaba iska codgaabnahay isbaa u jadhaqsanahay laakiin wadaadadu waa igu riixeenoo waxay yidhaahaan bal mar tag microfonka waxba ku sii aadin maayo waxaa caawa meeshaan laga jee- laga jeedinayaa waxaa la yidhi waxaa weeye dardaaran iyo taa soo jeedin wasiya intaa un baan sii ayeeyaa waxyaabaha laga sheekeeya taarikh badan baa laga warramay waxaa laga warramay umma islaamiya meelaha dhibaatada uga timaado ama looga soo dhaco wax badan baa laga sheekeeyey waxaas oo dhami waxay dhacayeen taarikh dheer iyo zaman dheer waxaa jira akhtaa tiro badan oo mutaraakima oo isdul fuushay oo u baahan haddii la doonayo wax isbedelaan in waxaa wax laga bedelo marka haddaan in yar anigu ku soo ordo waxyaabihii waxyaa tahay waxa hadda caawa ayaamaha meeshaan laga soo jeedinaya waxa weye annagu waxaanu bilownay inaannu baaq jeedinno si aynala tahay oo wax loo saxayo waxyaabaha aan meel gaarayn ama aanba waafaqsanayn diinta na inaannu ka digno waxayaa tahay wax badan waxaa laga warramay markii la joogo dagaalka ama jihaadka ama asaaliibtuu leeyahay ama sharciga sida uu yahay ama in loo baahan yahay arrinto ayaan ahayn dadka in uun godka lagu shubo inayan ahayn ee ay la doonayo dadka in la dhaqaaleeyo isku qaali weeye haddaan marka in yar aan taataabto taariikh ahaan waa ee intii dambe oo weliba ilaa burburkii waxyaabihii dhacay markii dowladdii soomaaliyeed ay dhacday horta waxaayna ku dhacay haddaan soomaali nahay waa waxaynoo kasbannay ilaahay inama dulmiyin wamaa rabbuka bidallaamin lilcabiid ilaahay addoommadiisa ma dulmiyo wamaa asaabakum min musiibatin fabimaa kasabat aydiikum wuxuu idinku dhacaa musiiba ahi waa wax aada kasbateen ilaahay saasuu leeyahay eeddana in badan ma fiicna inuu cod kala saaree xaggeenna ay ka timi dowladdeennii hore hadda laga sheekeeyey oo la tilmaamay waxay ahayd innagu aan wax uga soo joognay soomaali baa gacanteeda ku burburisay waxaynu gaarray toddoba-iyo toban sano lix-iyo toban sano intaas soomaali waxay awoodi weyday inay dowlad dhisato oo maamul dhisato fawdada iyo maamul la-aanta iyo dowlad la-aanta waxba kuma hoos noolaadaan waxa hadda dhacay ayaa ka dhasha miraheedii weeye mare baa wax la isku dayey waxyaabaha la dhoobdhoobay waxyaabaha la sameeyey waxaas oo dhammi caga iskuma taagin ama daacad lagama noqon ilaa markii dambe waxaynu ognahay arrintu siday isu beddeshay akhdaa'da dhacday waxaa ka mid ah dee wixii soomaaliya isku samaysay oo dagaal ahaa oo casabiye ahaa oo xadiidka waa dhagaysatay nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi markuu nebiyullaahi maxamed ilaahay ka baryey inuusan ku salladin cadow oo ah mise waa anfusihim cadow aan iyaga ahayn yastabiixuu baydatahum ukuntooda iyo calooshooda bannaysta yacni gudaha ugu soo dhaca dagaal meelaha laysku helaa wax weyn maaha laakiin sida hadda dhacday oo kale calooshooda ugu soo dhaca markaa ilaahay waa ka ballan qaaday cadowga noocaas mas ku salladin walow ijtamaca man biaqtaari alard adduunka oo dhan waxaa joogaa hadday isu yimaadaan shardi keliya inaad idinku aslaysaan oo qaarba qaarkii kana uu qafaasho soomaaliya iyagaa islaa islaabiiyey soomaaliya iyagaa sidii cadowga u dagaalamay soomaaliya iyagaa isbarakiciyey soomaaliya iyagaa isqafaashay welina arrintu waa socotaa taas marka ayaa nebigu caddeeyey saa hadday wax u dhacaan waxaa hadda dhacay inay dhacayaan waxaa jiray oo kale annagu haddaanu nahay weliba dadkii waadada ahaa iyo dadkii dacwada waday cadliga insaafka waa loo baahan yahay wax badan oo dacwada ay saxday baa jira oo waxa weeye waxa keliya oo soomaad u haray u baaqi noqday waa intii ilaahay uu waafajiyey dadkii dacwada waday hadday diin tahay hadday waxbarasho tahay hadday dhaqaalo tahay hadday intaa wey laakiin oo saas darteed baad arkaysaa soomaalidaas adduunka ku firiqday meel aad joogtaba waxbaa dhex socda dadaalah wax badanna ka caymiyey laakiin waxaa jirta akhtaa dhacday oo ka dhacday dadka waadaha laftooda ama shabaabkooda ama dagaalla aan munaasib ahayn oo ay galeen ama waxaa jira sida loo sheegay waxaan jihaad ahayn oo jihaad ay u qaateen ayaa jira waxyaabaha ku dheeraan maayo khaladaadkaasi waa jireen waa kuwa aanu doonayno hadda inaanu saxno awalna in badan kolleyba la isku dayay in la saxo laakiin sidaan oo kale aan loo soo bandhigin oo aanu maanta u aragnay inay tahay munaasab in la soo bandhigo dabadda loo soo saaro markii wixii aanu ka baqnay in ay saxbi waayaan waxaa ka mid ahaa dagaalkii boosaaso laga galay waadadu ka galeen baa ka mid ahaa waxaan jeclahay inaan idhahdo intii dagaal waadadu galeen wax loo tashaday ma ahayn mid kastaba koox mucayana baa ku tillaabsatay mid kastabana waxba lagama faa'iidin dagaalkii boosaasood iyadoo arrinta ay fiican tahay dekedda la hayo dacwadii socoto dadkii muslim yahay waxa kasta laisoo ogol yahay ayaa nimankii boosaasood ama dhalinyarada ahaa dagaalkii bilaabeen xabadda bilaabeen taarikh in laga rusheego weeye ka bacdi wixii ka dhacay baa ka dhacay waxaa ku dhintay dad muslimah oo labada dhanba ah muslim baa u islaynayey jihaad lama yidhahde fitna ayaa la yidhaahdaa haddii muslimku islaayo jihaad ma aha laakiin waa fitna haddaan wax ka qaban karin inaad ka dheeraato wey waxaa ka dhashay waxaa ficleen baa ka dhashay muslim baa leeday waxbaa lagu waayey dacwadii baa ku xumaatay markii dambena ilaahay fadligiis dadkii joojiyey annagaanu ahay oo ciidankii furfuray oo kala diray weliba iyadoo aan laka ogolayn oo dhinaci kale usan laga ogolayn laakiin oo aan loo malaynayn laakiin waxaanu u yeellay inaanu soo celinno wixii danta ahaa ama diinta ahaa ama maslaxadda ahaa dagaallo kaloo badanoo noocaas oo kale abaa jiray o aanan ku dheeraanayn arrintaa waxay socotaba hadday lix iyo toban sano dowlad la waayey haddee maxaad malaynaysa inay dhacdo dhib badan baa dhacay aan ka soo qaado weliba dhibku wuxuu ugu badnaa caasimaddii soomaaliyeed isdaba joogga ahayd waxaa mar badan la isku dayay dowlad in la sameeyo waa ansixi weydi markii dambe waaa waxaa ka dilaacay nimankii dooxatada ahaa oo dadka soomaaliyed gad iib geyn jiray aad ogeydeen oo hebellada ahaa taarikh la og yahay wey waxaa dhacday shacabkii xamar ku noolaa isagoo isku duuban oo aan qaybsanayn rag iyo dumar yar iyo weyn kacdoon baa meeshaa ka dhacay markii adkaysan waayeen dadkii tirada badnaa iyo hubaysnaa oo noocaas ahaa waa tii eebbe mahadiha ka gaartee laga taqallubay oo dhulka la dhigay waxay ahayd adduunka oo dhan baa looga hambaliyeeyey ee kacdoonkii meeshaa ka dhacay cajaabna waa noqotay dadkii meeshaa laga adkaadayna waxaa la isku waafaqay inaan meel laga soo dhoweyn waxay noqdeen inaanan hoy lahayn oo meelay u dhaqaaqaan lahayn bay noqdeen laakiin nasiib darro waxaa noqotay guushii sidaa u dhacday inaan laga faa'iideyn oo xigmaddii looga faa nin baa yidhi baa la yidhi wax garanaya wixii xamar ka dhacay waxay ahaayeen cajaa'ib aan la marayn karin cid kastaa waxay xallin weyday oo sixi weyday oo dabdin weyday in shacabkii reer muqdisho isku duubani ay muddo yar ku saxaan sigeersinimo leh cajiib bay ahayd aan la malaynay waa lagu farxay waa loo hambaliyeeyey ninna cebiya nin kaleba shisheeye iyo sokeeye cid ka hadli kartaa ma jirin xataa kaan aan raalli ka ahayni kama hadli karin nimankii waxaas ku dhaceyna waa la idaaneeyey ninkaasi wuxuu yidhi laakiin cajaa'ib kale waxaa ah guushaa in la hanto guushaa in la hanto baa cajaa'ib kale ah waxaa dhacday waa la hanan waayo waxaa dhacday waa la degdegay waxaa dhacday taladii waa la isu diiday waxaa dhacday baaqiyaha meeshaa laga soo saarayo kalada la sheegayo oo soo kicinaya shisheeyaha ayaa lagu dhawaaqay nin waliba dhegihiisay ahayd annagu xogta wax badan baanu ka ogey talooyin badanna waa ka soo jeedin halkan iyo gaalkacyo si deg deg ah waxaa dhacay duulaan deg deg ah waxaanu ka talinay oo ku baaqnay war ha la joojiyey waxaanu nidhi war intaasoo kale ma difaaci kartaa waxaanu nidhi war ha sababina shisheeye inuu soo galo ha sababina soo ma garan waxaan ka talinay si loo maamuli lahaa guushii waxaan nidhi maanta waxaa dan ah in soomaaliya heshiiso guushaa ka faa'iideeya dowladdaas hadday xun tahay iyo hadday fiican tahay waxbaa la soo doorto lasoo taagtaagi soo ma garan ee aynu la heshiin aan la heshiin waxaynu ka badbaadaynaa duulaan shisheeye waxa maanta dhacay ma dhaceen waxa maanta dhacay iyo wax u dhow iyo wax waga midna ma dhaceen waxaynu haysanno oo diinta ah oo dacwada ah oo barwaaqada ah oo xoolaha ah way badbaadayaan taariikhdana waxaad ka gelaysaan baal dahaba tanasula ama wax ka qaata oo ka qaybsada waana laka diiday laakiin waana laka diiday weliba inaan talooyinkaa jeedina waa ku eedaysannahay oo waa ognahay waanu ku eedeyn oo waxaa ka mida sheekada waadaas baa si xun noo galay ee ilaa boosaasaanu tegi lahay soo ma garan oo haddii boosaasan tago maxaa ka dhalan lahaa oo maxay faa'iida noqon lahay soo ma aad garan waxaa la yidhaha maya nimankaasaan la heshiin mayno soomaaliya oo dhanna waa qabanaynaa nasiib darray ahaydoo waynoo muuqanaysay meesha arrintu ku dambaynayso waxaan filayaa rag iyaga ka mid ihi way qireen markii medyaha laga waraystay oo la ixraajiyey oo la yidhi maxaad saa u yeeshee soo khalad ma ahayn way qireen haah bay yidhaaheen ma aha wax la isku xamanayo ilaa marka waxaa loo baahan yahay in si daacadnimaa loo wada hadlo soo ma garan waxaa ka teliyey inta dowladaha sabajeclaha ah baa ka teliyey soo ma garan oo waxaa la yidhi heshiis baa loogu baaqay iyo wada hadal suuragal ma noqon dhibaatooyinka marka dhacay kuwaasaa ka mid ahaa annagu meeshii wa dhibaatadii dhacday oo dhan waxaan rabnaa inaanu caawa inta sheegno dib laysu saxo ma aha inaanu cid cambaaraynayno inaanu cid ceebaynayno waxyaabaha weliba soo dedejiyey inaanu siyaabahaas oo kale aan wax u sheegno waxa weeye dhibaatooyin waxaanu dareennay meelaha aaminka oo tan iyo haddeer deggan lala maagan yahay ayaanu ognahay oo loo loogu magacdarayo jihaad inay yihiin meeshaas in meeshaa wixii ka dhacay ay ka dhacaan halkaas oo kale iyaduna ay saas noqoto maxay tahay saa u tahay ma ayadana waxaasi dhacaan may saa noqoto sooma garan howlahaas oo dhan waxay soo dedejiyeen annagoo dhibaato badan ka hortegaynaa inaanu sidaa masaarka inaan saxno shabaabka inaan tawjiihinno dadka dabka ku daadanaya oo aanu awal si hoos hoosa in badan aan rabnay inaan uga caymi markay suroobi weynay inaan bannaanka u soo saarno halkaa laga ogaaday inayan diinna ahayn danna ahayn in la yidhaahdo ummaddu meelay waxba ka keenayn ha ku daadato soo ma garan intaasoo macraka oo la galay wax ka soo noqday oo faa'iide ah ma jirto laakiin raggii baa ku dhammaaday dumarkii baa agoomoobay soomaali baa ku kala tagtay dhaqaalihii baa dhumay markaasa haddana alif iyo baab wax laga soo bilaabaa soo ma garan mana aha waxyaabaha la yaabi jiray waxaa ka mid ah in dagaal noocaasa inta la galo oo weliba ay galaan dhallinyarada iyo rag ragga wadaadada ah ay galaan oo markaa wax weynba dhinaca kale iska daaye ay intaasoo boqoloo nin ama kun nin ay ku waayaan oo intaasoo agoona inaad mooddo raggii waxaas ku taliyey haddana inay wixii sii rabaan soo ma garan oo waa sidii loo sheegay ma waxaa la leeyahay dadku un ha tageenoo ha leedeeno ha dhammaadeen jannay gelayaan meelo badan baa la tusaaleeyey in nebigu raggiisa ku bakhayli jiray salawaatullahi wasalaamu calayh oo khasaarada ugu yar haddii dagaalku sidiisa waa in lagu dani dani dani ku khasabtay waa inuu noqdaa sidaa loo sheegay waa daruura maba aha inaad doondoonato adigu soo ma garan laa tatamanaw liqaa'a alcadow was'alu llaha alcaafiya faidaa laqiitumuuhum fahbutuu ha jeclaysan waryaa itusa mar dagaalka ha odhan caafiya ilaahay weydiista waa daruura markii aad idin qabsatana sugnaada waxaa kaloo jira annagu haddaanu nahay wadaadada weli nama soo marin soomaaliya iyo meelaha kan iyo maaragtay meel diintii inaanu faafino naloo diiday mar nama soo marin mar kasta waxaanu waxaanu guranaynay fawaa'id baan guranay ciiddaa ka badan intaasoo dacwadii soo raacday intaasoo isasaxaysa intaasoo faa'iide ah intaasoo waxbarasho ah intaasoo marka dacwadu waaba iska faa'iide socoto wey haddaan lagu diidin wad iyada maba aha inaa xaba rido waxaynu ognahay nabiyullaahi maxamed sala allahu alayh wasalama dowladda ugu khayr badnayd oo dhaliyo madiina ka dhalatay dacwuu ku dhaliya xabad kuma keenin hadal iyo dacwo iyo sabr iyo dulqaad iyo xiriir iyo mufaawadaad buu ku dhaliyay niguna taarikha waa ogyahay sida loo loo sheegay markaa dacwadaa asala oo markaa laguu diiday weliba iyadaa asala soo ma jeed waxaa reeba marka inaan idhaahdo waxyaabahaas oo dhan oo mutaraakimka ah oo annaga naftayadu aanan aanan isnasahayn oo aanaan lahayn dembi ma lihin inkastoo aanu sheegnay waxyaabihii dhacay oo dhan xataa kuwii ka dhacay dhinaca wadaadada wax marna inta meel la isugu yimi odayaal ka taliyeen ma ahayn waa litaariikh soo ma garan waxaas oo taraakumay akhdaa'daas oo soomaaliya ay gashay oo qabaa'ilku galay oo qabqabaliyaalku ay galeen oo dowlad in la dhisto la diiday oo la nacay oo midhaaleesaanay ku badisaa ma waxaana ka dhasheen aynu ogaano waxaas waxay sabab u noqdeen in ciidan shisheeye waddanka soo galo waxay sabab u noqdeen in wixii la amaamuday ay u yeertaan ciidan shisheeye u yeertaan bay sabab u noqdeen waxa maanta dhacaya baa ka dhacay xal haddeer muuqdaa ma jiro wixii la tuurtuuray waxaama tarin meelna ma gaarin waxaa laga yaabaa laakiin damaar baa ka dhacay oo halaag baa ka dhacay oo baydadii baa sii burburtay oo dumarkii iyo carruurtii iyo waayeelkii iyo dhammaantood baa dhammaaday oo qaxii baa batay ma'saagii iyo murugtii baa badatay halkaasa wax marayaan maxaa talo ah waxaan filayaa culimmadu taladii waa soo jeediyey oo waa hadleen